waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali iyadoo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeella dhexe uu dib uga furmay shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeella dhexe kaasi oo uu dahafuray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya islmarkaana odayaasha halkaasi ku sugan la sheegay inay markaasi ku heshiiyeen qaybsiga dhanka ergooyinka ayaa waxaa diidmo xoogani ka imaanaysa mar kale qaybo ka tirsan waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan kuwaas oo iyagu ku dhawaaqay inay maamul cusub ka samayn doonaan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne kulan ballaaran oo ay ku yeesheen magaaladaasi beledweyne xarunta gobolka hiiraan mas-uuliyiinta maamulka gobolkaasi siyaasiyiin qaybaha kala duwan ee bulshada iyo duubabka dhaqanka gobolkaasi oo horkacayo ugaas xasan ugaas khaliif ayaa waxaa looga dhawaaqay dhismaha maamul goboleed uu yeelanayo gobolkaasi hiiraan odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka ay ku jiraan xildhibaano dowladda federaalk soomaaliya ka mid a ayaa halkaasi ka sheegay in ujeeddada kulankaasi uu ahaa sidii ay markaasi mowqif fidaysan uga istaagi lahaayeen in dadka reer hiiraan aanay ka qaybgelaynin islamarkaana aanay waxba ka qusaynin shirka iminka ka socda magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeella dhexe kaasoo maamul loogu samaynayo labada gobol anaga u malaymayn in dowladdii xasan shiih maxamuud oo dhacday iyo maamula jowhar lagu samayna maanta nololku yaraa u malaymayn waxaan rabaa inaan reer hiiraan u sheego waxay ka leexleexanayeen nimankan annagu maanta wixii ka dambeeya maamulaan ku dhawaaqayna waama madax bannaan waxay sheegayiinna ma doonayno wax joor lagu hayna dooni mayno wax xasiish maxamuudna dooni mayno reer hiiraan haddaan nahay laga bilaabo saacaddan guddi baan saarnay guddigaasna maamuloo ku dhawaaqaya markan tashannana kuwa hadda jawhar jooga waxaan hubayna inta imaan doonaan ay dhihi doonaan meeshaana samaynta ka socota tan waxooda hadday samaystaan ha samaystaan hadday doonaan ha yeelaan waa cadaalad darro annagana noo samay maayaan waxaan see uga digaynaa oo kale dowladda federaalka xildhibaannadeeda ka soo jeeda gobolka hiiraan in aan meel kale lagu faragelin aan uga baaqaynaa beesha caalamka iyo adduunka aan u sheegaynaa hadday jawhar hadda wax ku dhisdhisaan meeshay laadaan ha la aada ciddii dhisata ha dhisata waa soomaali soomaali waa ha dhistaan laakiin hiiraanaan metelnaa aan imaanaynaa ma dhici doonto waxaanna ku cambaaraynaynaa waxaa ka socda jawhar soomaalidu waxay tidhaahaa bishu markay dhammaato tan kalena waxaa tii horena waxaa nama haraatay tan kalena waxaa leeyaha nama hertidin marka dawladdii dhacdayna waxaan leenahay nama haraatida midda kalena nama hertidaan leenahay horta waa dhacday dawladdii waa dhacday soomaaliyeed dawlad dhacdayna wax ma samay karto dadku cawaan maaha jawhar waxa laga bilaabay ee la leeyahay xildhibaannaa lagu qaybsaday beelhebel intaasaa aadday beelhebelna intaasaa aadday sidaasaa wax loo kala qaybsaday la leeyahay inaynan waxba ka soo baxaynin annuka iska dhaafa ayuka saa sameeyaa ogba walaxad ku xabeebtiinood ku daashiinood ku xidhada taagtiin meesha ma yaaliin tani ayaka laftooda waxay og yihiin waxaas inaysan waxba ahayn sababta waa maxay waa sababaynaya sababta waxa waaye xildhibaannadii oo sidaan u qoranoo tuurana waxaa la yidhi aawo waxaad yeelaysiin beelhebel iyo beelhebel iyo beelhebel wixii idiin anfaca adinka kala baxa wixii soo hera waa la arkaa beelaha afka laga marin doonaa dawlad saas ma ku dhismi maamul goboleed saas ma ku dhismaa xildhibaan cabdulaahi goodax bare oo ka mid ahaa dadkii halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu si adag u dhaliilay dowladda federaalk soomaaliya habka ay u maamulayso siduu yidhi shirka jawar oo uu sheegay inuu yahay mid dana gaara laga leeyahay maanta waxay taagan tahay wakhtigii aad isku tasha laheedeen ujeeddada inkastoo laga dhawaajiyey ujeeddada xasan sheikh maxamuud uu ka leeyahay maamul u samaynta labada gobol ma aha dawlad jaceyl ma aha qarannimo soddon iyo lix xildhibaan ayuu rabaa inuu baydhawo geysto oo reer hiiraan oo baydhawo lagu soo xulo wax kale uu u daba taagan yahay maamul u samaynta labadaas gobol oo aan ahayn inuu xildhibaanno uu ku shir tago oo xukunku ku dheeraysto waxaan ahayn uma daba taagna marka hadday saas tahay maxaa nala gudboon marka waxaa nala gudboon iyadoo go'aanku uu leeyahay duubabka ay leeyihiin anigu haddaan siyaasi ahay waxaan ii muuqato inaan laga leexanin dariiqa saxa ee muuqdo oo aan meel looga weecin oo wixii ka bilowda galabta sidai aa iskugu tasha laheedeen dawladdeeda kama dambayso waxa ku raacay oo waxa maanta jowar ka dhacay ku raacay waa qabiillo kala wey oo aan dan ka lahayn gobolkan hiiraan ujeeddaday leeyihiinna kor waa yeel waa wada caqli waa garanaysaa daanahiinna qabsada maanta maalinay ka fursad fiican tahay ma jirto in maamul la dhisto in maamul la dhisto dadku iyagaa tashtay waa la socotaan kismaayo iyagaa tishtay waa la socotaan baydhabo iyagaa tishtay hasi kastaba tallaabadan ayaa imaanaysa xili dhanka kale magaalada jawar ee xarunta gobolka shabellaha dhexe loo fadhiyo shirka dhismaha maamulka labada gobol ee hiiraan iyo shabellaha dhexe kaasi oo la doonayo in madaxda ka soo baxda ayay ka qayb gasho doorashada la filayo in dalka soomaaliya loo qabto dhammaadka sannadda
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali